halkani waa b b c london wararka saakana waxaa ugu waaweyn marka budhcadbadeed soomaaliyeed ay afduubeen sheekh maxamed idriis oo ka warramaya dacwado iyo muxaadarooyin uu meelo badan oo adduunka ka jeediyey kuna qabtay maxamed idriis axmed waa sheikh meelo badan oo adduunka ka fidiyey dacwada islaamka wuxuuna muddo badan ku noolaa dalka sacuudi arabiya halkaasi oo diinta islaamka markii hore uu ku bartay laakiin ilaa kii wuxuu qayb ahaan deganaa dalkaasi maraykanka uu ka sameeyey macaahid iyo weliba madaaris dadka soomaalida ee dhulkaasi deganay diinta ku bartaan waxaan ku marti qaaday stuudiyaha b b c da ee bush house oo aan waraysi dheer la yeeshay waxaan marka hore weydiiyey qaybtan waraysiga kan sheekh maxamed idris axmed howlaha uu dalka maraykanka ka qabtay maraykanka ilaahay fadligiis wax badan baa ilahay noo suurtageliyey oo dacwada ku saabsan waad og tahay siciidow dadka soomaalida sagaashan iyo afartii laga bilaabo ayay horta maraykanka aada usoo usoo bilowdeen qaxootigana yimaadaan xeryihii laga soo qaado liboya iyo utanga laba ha u badnaadaan dadkii ugu badnaa laga keenay magaalooyinka aadka loo keenay waxaa ka mid ahayd minneabolis gobolka la yidhaahdo minnesota iyo magaalada san diego gobol california ku taala iyo atlanta georgia marka anigu georgia ayaan si toosa u degay sagaashan iyo sagaalkii halkaasna waxaanu ka asaasnay masjidkii u horreeyo soomaali ay ka dhisto dhulka maraykanka ayaan ka asaasnay imaamna aan ka ahaa sanadku markuu ahaa sagaashan sagaashii bishii juulaay ayaanu asaasnay octoobar ayaanu masjidka furnay masjid sunnahan dacwa center baa la yidhaahdaa ilaa haddana waa masjid ka taagan meeshaas waana masjidkii ugu horreeyey kadibna haddee gobolladii kaleeto ayaa maaragtan tajrubadii iyo khibraddaas u gudbinay sidaas ayaa maraakiis badan ay soomaalida ugaga hirgashay iyo masaajid minneabolis ay ka hirgashay sandiego ay ka hirgashay seattle washington ay ka hirgashay ohio kulligoodna soomaali baa dhistay kaalintaan ku lahaa waxay ahayd inaan isku xirka iyo coordinationka inteeda badan aan isku xiraayey oo waxaanu samaynay markii maraakiistaasu ay furmeen meelahaasna badankood aadun tegay maadaama anagu aanu masjidkii ugu horreysay asaasnay ayaan meelaha kalena khibraddii u gudbiyey oan ka caawiyey sidii loo asaasi lahaa maraakiista kale kadibna waxaanu samaynay council of imams waxa la yidhaahdo ama tacaawunka iyo isutagga imaamyada soomaalida ah ee maraykanka oo masaajidda ka dhexeeya kaasaana markii u horreysay aan madax ka noqday maraykanka waa adag tahay si masaajido iyo dacwado iyo looga sameeyo intii wixii ka dambeeyey weliba marka la eego sanadii labada kun iyo kowda marka miyaanay dhibaato intaas idinku noqon xaqiiqatan ma aha dhibaato maraykanku waxa weeye sidaas hadda looga sheegayo ma aha waxaan isleeyahay wadamada westiga meelaha ugu fudud oo laga sameeyo masaajido ama maraakiis laga furo buu maraykanku ugu horeeya maxaa yeele waa wadan multiculture ah culturku dhaqamo kala gedisan baa isugu yimi ummado kala gedisan baa isugu yimi marka sideedaba waxaa la yidhahdaa wadanka maraykanka wadan la kala leeyahay maaha waa wadan loosoo kala horreeyey keliya saas darteed qof walba way u bannaan tahay diintooda iyo dhaqankooda inay u samaystaan maraakiis saas ayaana ku hirgashay ilaa haddana ay ku socotaa oo maraakiis kale la sameeyaa maalin walba marka waxaad leedahay wax dhibaatooyina lagalama kulmin oo iminka waxaa jiray maalan beryo dambeeto inkastaynu arrintaa u iman doono dhalinyaro fara badan oo maraykanka la sheegayo inay ka tageen oo masaajidada iyo dhulkaasaaba dhibaataduba ay ka timi baa la yidhi oo meelaha laga hanuuniyey amaba wax looga sheegay ee ahayd dabeetana ay waddankii tageenoo waxyaabahan isqarxinta iyo arrimaha caynkaasi ee ka dambeeyey miyantaasi maxaa taa ka ogtahay sheekh mas'aladaasu mas'alo ku lug leh ma aha maraakiista iyo dhismaheeda yacni arin ku shaqalahna ma aha maraakistana laguma nabi karo lama oran karo markasyadaa laga hanuuniyey oo looga diray oo looga kaambeyn garay arrinka arrin jira maaha arrin saxna maaha maraakistaas waxaa loo asaasay dadka soomaalida oo dhulkaas ku nool inay diintoodii iyo dhaqankoodii iyo ubadkoodii ku xafitaan waana mid ay xaq u leeyihiin community kasta ama bulsho kasta oo maraykanka ku nool ama ha ka timaado aasiya ama ha ka timaado latin america ama ha ka timaado africada inteeda kale ama ha ka timaado wadanka yuhuudda ama meelo kale ha ka yimaadaane kulli waxay leeyihiin meele sentaro ah oo maraakiis ah oo diintooda iyo dhaqankooda ay ku dhowrtaan ama masaladan dhalinyaradan noqotay nin walba dee iskiis isaga u xoraa arrinkooda laakiin ma aha wax maraakiistu ay arrintaas ay iyadu ka dambeysay ama ay samaysay laakiin waxaa la sheegaa in la yidhahdo masaajidkaasaa meeshaasaa ku tukan jiray ama halkaasaa laga helay marka haddii ayan maraakiista ahayn xagee baad u malaynaysaa inay tahay dadkaasi meelaha laga laga loogu sheego ama lagu kalifo waxyaabahan ay ku kacayaan ay sameeyaan eeg arrinkaas cidda ay khusayso horta inay baarto waaye sababtoo ah adduunku hadda waa open qofna lama oran karo meel baa wax looga sheegay adduunku hadda internet baa jirta media furan baa jirta orientation meel walba ka taagan baa jira xorriyad baa jirta kelimadu ay meel walba marayso marka adduunkala xiran qofku meeshaasuu ku tukadaayay halkaasu waxaa kasoo qaatay keliya lama oran karo bruufna ma noqonayso maxaa yeelay masaajidka dadka muslimiinta ugu yimaada wayna ku tukadaan muddada uu joogaana kama badnaa hadduu ugu bato five minutes ama ten minutes ama fifteen minutes inta uu tukanayo ama rubuc saac markay u badan laakiin maraykanku masaajidadaas qudhooda wax ma idinka weydiiyeen oo ma idin yimaadeen waa ka weydiiyeen waa weydiiyeen masaajidada way weydiiyeen inkastoo anigu hadda sanadahan dambe aanan joogin haddana waan la socdaa inay weydiiyeen loona cadeeyey markaas wuxuu u dhisan yahay bilcagsi yani arinkaa la sheegayo arrin ka duwan oo ah inay dadkan ku hanuuniyaan say diintoodii u haysan lahaayeen wadankaana ay ugu noolaan lahayn iyagoo muslimiina oo kaljarkoodii iyo luqadoodii iyo diintoodii haysta iyo thaqaafadoodii wayna weydiiyeen wayna u sheegeen inaan iyagu ka dambayn inay soomaaliya dad u diraan ama dhalinyaro ay soomaaliya ku hanuuniyaan inay soomaaliya dib u aadaan ama dib uga dagaalamaan maraakiista waa la weydiiyey wayna cadayeen arrinkaa wayna caddaatay ficlan way u caddaatay investigationadii la sameeyey inaanu maraakiistu arrinkaa ka dambayn cid loo qabsaday ma og tahay anigu hadda warkama hayo cid haddii loo qabsaday laakiin way jiraan inay baaritaan soomaalida dhexdeeda ku sameynayeen hay-adaha ay arrimaha khusaysaa laakiin absolutely wax masaajidada hadda loogu qabsaday ama imaamyadooda loogu qabsaday ama lagu helay ma jirto hawayaraate yaa imika meelo kale taa jirta aad oo aad ka baxsan maraykanka oo aad tagtay oo ama dacwado iyo aad ka fidisay ama muxaadarooyin aad ka magaranaysaay aad ka samaysay oo qaaradda africa iyo kuwa meelaha ka mid ah horta siciidow aad baan ugu socday dadka soomaaliyeed oo qurbaha degan waxaan isleeyahay dadka ugu badan haddaadan ahayn qofka ugu badan oo ku dhex safray baan ahay dadka soomaaliyada qurbaha jooga labaatanka sano u dambeysay sidaasoo kale wadamada yurubta oo soomaalida u badan tahay iyadana waan tegey dhammaantood ama ingiriiska skandinaviyaanka saddexda wadanoo kamid ah oo sweden iyo norway iyo denmark magaalo magaalaan u maray meelaha ay joogaan soomaalidu waana ku siyaartay wax badan baan u tegey muxaadaraad iyo arrimahaas orientation ku saabsan sidaasoo kaleeto switzerland yurubta wadamada ay joogaan soomaalidu ama holland ama switzerland ama belgium ama ingiriiska magaalooyinkiisa kala duwan intaasna waa maray sidaasoo kale africa meelahay u badan yihiin sida kenya iyo uganda iyo south africa iyo zambia meelo kalena weli waa dhiman yihin haddii cumriga ilaahay subxana wa tacala igu gaarsiiyo hadda safartanba waxaan ka imi south africa iyo zambia oo iyadana ayaan ugu tegey dacwad iga timi ama casuumad iga timi jaaliyaadka halkaa ku nool
soomaalida waxaad ii sheegtay inaad howlo badan xagga maraykanka qabatay afrikana aad tagto socodkaagu marka safarkaagu waa badan yahay mar haddaad saa u soconaysana dee kharajkaaguna waa badan yahay xagga kharajka markaasi yaa kaa taageera kharashka hadde waxa weeye dadkaas anigu aan u tegayo soomaaliyeed oo jecel khayrka iyo isku xirka iyo khibraadkaasaan hayna ka faa'iideeyaan ayaa ayaa bixiya oo jaaliyadu tigidka iyo kharashka iyo safartaas oo dhan iyo arrimaheedaqolahaas oo soo dirta ha qolo walba iyagaa maaragtay arrimahaas qaabila sida haddaba london aan ku imi dacwad baan ku imi markaskan islinton ay hadda soomaalida dhisayso iyagaa cazumay iyagaa maaragtay officially maadaama aad sacuudigana markii horena wax ku baratay imikana aad ku lugleedo bar ahaan aad degan tahay xagga hay-adaha sacuudiga ee xagga dacwadaha iyagu wax makaa taageeraan maya runtii wax anigu hadda jaaliyadda soomaaliyeed unbaan ka dhex shaqeeya iyadaana ku dhaqdhaqaaqa iyadaana u dhaqdhaqaaqa sheekh maxamed waxaa jirta maxaa ahayto adiga sidaad ii sheegtay muddo badan baa waddanka ugu dambeysay soomaaliya laakiin waan tagaa waddanka waa tagta miya ha waan tagaa xaggee tagtay de waan tagaa waqooyiga iyo koonfurta iyo intaba waan tagaa goobanka ugu dambeysay laba sano hadda taqriiban sanadii bar markaasna waxaan tegay waqooyiga hargeysa iyo burca
kaasi waxau ahaa sheekh maxamed idris axmed oo ah sheekh weyn oo caalin ah oo meelo badan oo adduunka sidaa aad maqlayseen maray qaybtaasi maahay qayb kaleto uu kaga hadlaayo xisbiyada amase ururada soomaaliyeed ee islaamiga ah ee ka jira dalka soomaaliya uu kaga warramayo xaaladooda ayaa iyadana ku maqli doontaan barnaamijyada iyaguna soo socda